أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon xubno ka kala socda maamulka ashaadirirka somalilan iyo sahaynada yuhuudda ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya dowladda salbiyadda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidankeeda ay kala baxayso dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto soona afjarayso duulaankeeda dibadda ah afhayeenka maamulka murtada laftagreen ayaa ku goodiyey inay bilaabayaan weeraro ka dhan ah kooxda ardada soomaaliya iyo obligashaadka ku sugan magaalada baydhabo wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ganacsatada geela ee wilaayada islaamiga baay ayaa dhallinyarada soomaaliyeed u bidhaamiyey fursadaha shaqo ee ka bannaan suuqa geela iyo ka ganacsigiisa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sibtiya taariikhda hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha dulqicda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xubno ka kala socday maamulka shaardirarka somalilan iyo sahaynada yuhuudda ayaa kulan oo ku yeeshay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya warbixinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxmed tan iyo markii maamulka yuhuudda uu maamulka ridada somalilan u aqoonsaday dowlad madax bannaan ayaa waxaa sii kordhayay xiriirka ka dhexeeya sahayanada iyo nidaamkan fadhigiisu yahay hargeysa saacadihii lasoo dhaafay magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka etoobiya ayaa waxaa ka dhacay kulan dhex maray ganacsato iyo diblomaasiyiin yuhuud ah iyo xubno ka socda maamulka cabdiraxmaan ciro dhinacyada ayaa ka wada hadlay sidii maamulka sahayanada uu maalgashi uga samayn lahaa deegaanada somalilan dhinaca maamulka ciro waxaa shirkaasi ku matalayey wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska murtad cabdiraxmaan xasan nuur guddoomiyaha bangiga dhexe cabdinaasir axmed xirsi iyo agaasimaha guud ee hay-adda caymiska cabdisalaan maxamed maxamuud buusi dhinaca yuhuudda waxaa uga qayb galay ku-xigeenka safiirka maamulka gumaystaha u fadhiya etoobiya iyo diblomaasiyiin kale halka safiirka yuhuudda u fadhiya somalilan michael lotim oo si muuqaal fog ah uga qayb galay shirkaasi maamulka yuhuudda ayaa doonaya inuu sii kordhiyo galaangalka uu ku leeyahay geeska qaaradda afrika deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaana noqday albaabka koowaad ee uu ka soo galay gobolka mahadsanid yaasir dowladda silibiyadda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ciidankeeda ay kala baxayso dalalka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto soona afjarayso duulaankeeda dibadda tafaasiisha warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi caliyare aqalka cad ee maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo saaray dukumiinti looga hadlayo qorshaha iyo istaraatiijiyadda maraykanka ee la dagaalanka waxa uu ugu yeero argagixisada oo uu ka wado dadka muslimiinta ah kobaca awoodeed ee jihaadiyiinta ka howlgala qaaradda afrika ayuu maraykanku ku sifeeyey xaqiiqo jirta oo aan layska indhotiri karin isagoo mujaahidiinta uu sida gaarka u xusay ay ka mid yihiin jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo xarakada shabaabulmujaahidiin dowladda saliibiyadda maraykanka waxay dukumiintigeedan si cad ugu sheegtay in dagaaladan saliibiga ah ee ay kula jirto jihaadiyiinta ay salka ku hayaan howlgallo macatab gudironimo ah oo ay sheegtay inay ugu heelinayso dadka kiristaanka ah ee ku nool qaaradda afrika maamulka trump ayaa sidoo kale shaaciyey inuu soo afjarayo dagaalada dabada dheeraaday ee maraykanku uu kaga jiro guud ahaan adduunka lana baxayo ciidamadiisa islamarkaana uu yareynayo joogitaankiisa militari ee caalamka warbixintan cusub ee maraykanka ayaa lagu yiri kadib tobannaan sano oo dagaallo joogto ah oo aan u adeegeyn danaha shacabka maraykanka waxaan diiradda saaraynaa in ciidamadayada aan dalka dib ugu soo celinno oo aan yareyno joogitaanka militari ee caalamka si kastaba ahaatee qorshahan cusub ee maamulka trump ayaa ku qasbaya wadamada afrika inay isku tashadaan lana wareegaan mas-uuliyadda amnigooda waxna uu maraykanku ballan qaaday oo keliya inuu ka caawin doono dhinaca sirdoonka iyo qalabka isagoo weliba xusay in mudnaanta koowaad uu siinayo danihiisa gaarka ah go-aankan ayaa saameyn taban ku yeelanaya ciidamada afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya iyo weliba maleeshiyaadka riddada kuwaas oo maraykanku uu horeyba uga goostay dhaqaalihii uu siin jiray xilli haatan ay la rafaadsan yihiin caqabado amni iyo kuwo dhaqaale oo aada u daran mahadsanida caliyare afhayeenka maamulka murtada lafta gareen ayaa ku goodiyey in ay bilaabayaan weeraro ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya iyo maleeshiyaadkooda oo ku sugan magaalada baydhabo casaam carafaad ayaa sianbaqaaday warbixintan qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee looga adkaaday dagaalkii baydhabo ayaa mar kale ku goodiyey inay qaadi doonaan weeraro qorshaysan oo ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya ugaas xasan cabdi oo ah afhayeenka cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay inay bilaabeen diyaargarow ciidan islamarkaana dhowaan ay bilaabayaan dagaallo ay la gelayaan maamulka ka jira magaalada baydhabo isagoona boqolaal maleeshiyaad ah kula hadlay deegaano ka tirsan gobolka baay ayuu afhayeenka lafta gareen eedeemo kulol u jeediyey maleeshiyaadka kooxda riddada waxaana shacabka baydhabo ku dhaqan ku gabaabiyey in qorigooda u qaataan waxaa loogu yeero burcadda ku soo duushay sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray inay beegsan doonaan cid weliba oo wada shaqayn la yeelatay aadan madoobe iyo maleeshiyaadka diyaaradaha turkiga lagu soo galbiyey ugaas xasan cabdi ayaa ku hanjabay inay si toosa u beegsanayaan goobaha loo astayey in lagu qabto doorasho ku-sheega ee magaalada baydhabo hay-adaha koonfur galbeed waxay beegsan doonaan qof walbo oo loo arko inuu dowladnimada koonfur galbeed horena u burburiyey haddana burburkeeda faraha kula jiro meel kastuu naga galo waa ka daba tegaynaa waana beegsanaynaa haddana ma rabna annagoo cadowgaas dalka ku soo duulay kala dagaalamayna deegaanka inay dhibaata idin soo gaarto sideed u oggolaan kartaan in hablihiina dharaaraca telefoonnada laga qaato hablihiinna in guryaha loo dhaco oo la kufsado la qaxiyo madaxdiinna maalmaha soo socda iyo xilliyada ama saacadaha soo socdo ilaahay idinkii war weyn ood ku faraxdaan oo idin farxad gelin doono idinkana qaadi doono dulmigii laydinku sameeyey ayaa waddada ku soo jiro heegan u ahaada ciidamada koonfur galbeed waxaa lagu sheegay inay doorasha baydhabo ka dhacayso tobanka bishana waxaanu sheegaynaa inay doorasho ahayn dalku madaxweyne u leeyahay waxaan leenahay walaalayaal howlgallo lagu sifaynaayo kuwa duulaanka ku soo qaaday dalkeenna burburiyey dowladnimadeenna dullaystay dadkeenna kufsaday hablaheenna baabi'iyey guryaheenna qaxiyey dadkeenna ayaa ka bilowda koonfur galbeed labadii cishoo lasoo dhaafay gaar ahaanna magaalada baydhabo waxaan ugu baaqaynaa shacbiga aan jecel lahay reer koonfur galbeed waana amnigooda horumarkooda iyo dhaqaalahooda ka shaqaynaynay muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka foojignaadaan kana fogaadaan goobaha ay ka socdaan obareeshinada lagu sifeynaayo cadowga dalka ku soo duulay oo midibada kala duwan leh isbuucii lasoo dhaafay waxaa deegaano hoostaga degmooyinka bardaale baydhabo luuq isku aroorsanayay maleeshiyaad daacad u ah hoggaankii hore ee maamulka shaadala dareerka ee koonfur galbeed arrimahan ayaa ku soo aadayaa xilli xasan gurguurte uu diyaarinaya in isbuucyada soo socda aadan madoobe uu ka dhigo madaxweynaha cusub ee maamulka gaala raaca ee koonfur galbeed mahadsanida casaam wilaayada islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askarta toobadkeenyaal ah oo safka cadowga ka soo baxay xilli uu isa soo tiray qulqulka toobadkeenyaasha saadiq muumin ayaa haya warbixinta warkan muumin muuse cabdi iyo muuse faarax cismaan waa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa iyagoo toobadkeen ah lagu soo bandhigay deegaanka maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana labadan askari muddo sanado ah ay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka riddada labadan askari toobadkeenayaasha ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in allah uga toobad keeneen gaalnimadii ay ku dhaceen iyagoona sidoo kale baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadkii murtadiinta ah oo ay ka tirsanaayeen anigoo ah muumin muuse cabdi dhallin magaciidu yahay ka tirsanaa jiray ciidanka dowladda qaybta konton iyo labaad ururka afraad muddo siddeed sana waxaan go'aamsaday inaan isaga haro oo shacabka ummadda ku nool aan ka mid noqdo walaayadan xiriir la soo sameeyey waa ii yeertay waan u umiday waa i soo dhoweysay ummadda danta shacabka ah oo dantiisa moogiyo cid kale u baxo inaan noqdo waddankayga xornimo aan u joogo ayaan rabaa waxaan leeyahay muga qof kastoo soomaaliya oo aba nimankaas jirto oo danteeda inay u baxday ku noolaata rabtaahu walaayada la soo xiriirtaan leeyahay wax dhibaataa waa la soo dhoweyba waana la soo dhoweeyey asalaamu calaykum waraxmatullah muse faarax cismaane ka tirsanaa jiray ciidanka ciidanka dowladda soomaaliya muddo dhowr iyo toban sana waxaa go'aansaday inaan ka toobaka mujaahidiintan aan soo aan aan imiday ayuu soo dhaweeyey dadka dambe waa waa qof walba ilaa oyaali sidii waxyeeli ilaa tago inay ka tagaan taasaa jecel inay ka soo tagaan taasaa jecel laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale degmada buqaqable towxiidka loogu qabtay cabdinuur saalax xaaruun oo ka mid ahaa qaybta milatariga ee kooxda riddada kaasi oo isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu dambayntii ganacsatada geela ee wilaayada islaamiga baay ayaa dhallinyarada u bidhaamiyey fursadaha shaqo ee ka banaana suuqa ganacsiga ee geela bashiir muxidiin wayman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey geelu waa lafdhabarta dhaqan dhaqaale ee soomaalida horay iyo haatanba iyadoo suuqyada gudaha iyo dibaddaba ay weli si weyn ugu tiirsan yihiin iibkiisa geelu wuxuu weli leeyahay qiimo dhaqan iyo sharafeed gudaha bulshada soomaalida carabta iyo guud ahaan dadyowga muslimka ah waxaa loo adeegsadaa meherka dhaqanka iyo xafladaha taasoo ka dhigaysa astaan dhaqan iyo dhaqaale sidoo kale shareecada islaamku waxay magta nooc walbo ay tahay ku jaangoysay geela taasi oo geela siinaysa miiso gaar ah oo uu kaga duwan yahay xoolaha kale waana taa sababta uu qiimihiisa u kordho sannad weliba markii la joogo wilaayada islaamigah ee baay geelu waa hantida ugu badan ee xoolodhaqatada reer guuraaga ah ee wilaayadan dalalka carabta ayaa weli leh baahi joogto ah oo hilibka iyo caanaha geela ah taas oo fursad weyn u ah soomaalida xoolodhaqato iyo ganacsataba geela ugu badan ee loo dhoofiyo magaalooyinka waaweyn sida muqdisho iyo baydhabo iyo sidoo kale dalalka khaliijka carabta sida sacuudi carabiya imaaraadka iyo cumaan waxa uu ka baxaa wilaayada islaamiga ah ee baay dhoofinta geeluna waxay ka mid tahay ilaha ugu muhiimsan ee lacagta qalaad ee ka soo gasha soomaaliya dadka ku dhaqan gobolkan waxay dhaqaalo badan ka sameeyaan dhaqashada geela iibkiisa iyo caanihiisa dadkaas waxaa ka mid ah kuwa geela u safriya magaalooyinka waaweyn ee geyga soomaalida sida caasimadda muqdisho iyo magaalada baydhabo ganacsigaas oo sidoo kale laga sameeyo dhaqaale aad u badan maxamed daa'ir xasan waa ganacsade iibiya geela islamar ahaantana u iibgeeya magaalooyinkaas ayuu sheegay in ganacsiga geelu yahay fursad dhaqaale oo daayarta waddanka uga bixi karaan shaqala'aanta sii baahaysa ee dalka ka jirta isagoo u warameeyey barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij bulsho oo lagu saamiyo kheyraadka dalka iyo fursadaha shaqo ee waddanka ayuu maxamed daahir wuxuu u sheegay in ganacsiga geelu yahay xitaa hab ka mid ah hababka sida sahlan loogu hodmi karo isaguna uu sheegay in ganacsiga geelu uu ka soo bilaabay isagoo aan waxba haysan maantana uu dhoofiyo geelaadu badan hoogi kiika ku bilaabaan shaqadana awal shaqada caduudsa hoogi kiikay oo suugunle ana seedaw oo aragtay dadka ganacsiga e saas ana ka dhakahaw bari beesasheene oo muddo ani lanka nafkale una barlamaano saa ku bilaabma kun shilin eberkee dibidooga koyaan kun shilin muu ku bilaab geele ana marna ideeli ka gadaa marna raamacadiiga gadaa marna madiini ka gadaa haa marna ilaa sugutaladan yaryar xagarka iyo macaragne dharge mehelasanseeda saama raamacadey maalintii haddii inka dambeyti geela nafka ambeesa badan oo aan lacag badan lixdan milyan la gaday lixdan milyan lacag waa la gaday lanki lixdanka gadahayan toddobaatan rajadiis war ilaahay inga darweer toddobaatan lixdan iyo shan rajadiis horta lanki lixdan geelka gado
toban milyan marka oo kale halkii mar in laga raadiyo halkaas geelbariimidgeela bariimihii suguntiiley geela bariimid ah oo muraadliga ah aan hadda heraabtan oo saacad haduun roong saacad haduun roong lama neefa baydhow insaatay xamar andir aan lahay laakiin beesada macaashka oo ilaahay usaha inga deri lix milyan todoba milyan wey wal ilaahay aanan kama xadnagaa way oo labadii neef oo baydhow maanta ku gashaa waxaad ka faa'iiday waxaa ka faa'iiday todoba milyan welina xamar haddii la geyn lahay todoba milyan ka badan inaad ka faa'iidaa todoba milyan iska dhaafa haddii xamar la geeyi lahay toban iyo shan milyan labaatan milyan laga faa'iidi fad marka alxamdulilah arad barwaaqi aal lantukaashe isku gadadahay lacagtii ana ka faa'iidi haddii oo ilaahigayba ana ku absado oo ana xasuusana hal neef ya mar toban iyo todoba milyan ku faa'iidi hal neef soddon iyo todoba milyan anin labaatana oo gadanay hal neef toban iyo todoba milyan iyo hal neef mar haddii ilaahayba aanu ku obsud tan inka badanayd iyo hal mar yaa ku faa'iidi xoolo haddii iska jaraan waa haddii iska jaraan mara kun faa'idi haa kun dollar oo hal maalin ah maxamed wuxuu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii waddanka ka carara oo u tahriibay waddanka sacuudi carabiya halkaasoo uu ku maqnaa muddo siddeed sannadood ah wuxuu tibaaxay in wax aan daal ka ahayn uusan ka soo dheefin marka oo arabaa inshagaya anakalaha dhibaatadiina hanuunha edeerta laba bilood saddex bilood oo kaleed iyo baanhay garacataan iyo dhibaati oo wal ulu socdan aada korn sheeyaal adib adanka shaqeeyo korn oggumeysana ka jartu wadanka maa kukoyti likaleeyi maalin ihmin dhatoon bilaawin eri likigumeysadaw antaasiyo olool dhibaatadii siyadsinii ka dhex jari markii aan inta kooyin sed biloodkaasiya lanki aragu lanjirringa in malaysadaa raashinga ila aman laakiin edee nolol oo nafaga ayaa liinka raadi warshiid aanan qaado korno oo dhagax aanan qaado korno mar liigaadi iyo mar liigaadi baawarda oo sandiyeesha shaciirku diji leerya margori liinka qobod waan shiraday leena oo boqoloorna isaarinyi diji naftabaa ahayd naftabaa eberkee ku koy hadan anoo walba an wadane walan ku dhisan walba an kugadan oo baabaxa e siyeed saniya ka dhex jaree ku koy dhalinyarada maayanka baagay horta wadanka ilaahaya nasra dadka sii muslimiina jooga dad malka xadgudubahay dad mal ka xadgudubahay canshuur malkoo qaadahay si kastaba ha ahaatee soomaaliya waxay leedahay ku dhowaad toddobaatan milyuun oo isugu jira saddexda nooc ee xoolaha la dhaqdo geela lo'da iyo ariga ha yeeshee waxaa jirta kafaa'idaysa la'aan dhanka xoolaha ah iyadoo ay isa soo tarayaan dhaliilaha ku aadan hababka aan xoolaha u dhaqanno waxaana xoololeyda lagu eedeeyaa inay yihiin xoolo raacato halka ay ka ahaan lahaayeen xoolo dhaqato walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa dhegeytaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu